halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo sagaaliyo labaatanka mitriban
waa habeenimo sabtiya oo taariikhduna ay tahay koob iyo soddon bisha janaayo sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddana wadajir halkan waxaa uga daadahin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
waan ka xumahay waan ka raaligelinayaa wixii yacnii ka soo baxay maaragtay khilaafaad ama ama dadka aaminsan inaan tala laga gelin marka idinkoo mudan idinkoo sharaf leh waxaan codsigay ku soo gudbinayaa inaad wakhtigaas noo qadoomisaan haddii ilaah yidhaahdo wakhtiga waddanka maraya waqsoontihiin
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo maanta hortegay baarlamaanka si uu uga codsado in loo kordhiyo muddada uu ku soo dhammaystirayo golihiisa wasiirrada warbixin ayaannu idinkaga haynaa
muuqa iyo aragtida iskriin taj baa tahay garashiya aqoontana ifonka qaar iyo malaha fifs baa tahay informashonkaagaa satalaydka aado fikir iyo odhaahda iyo helitaanka erayada google laga adeegtiyo internet yar baa tahay hadal iyo afdahamaha mar idaacad baa tahay dusha laba ateen iyo batan iyo alaab kule marna aalad kale oo unugyada sirdoonka iyo f b aydu qaataan iskiinkaagu waa layf steelkaagu waa wow sbiidkaagu waa fas ismeelkaagu waa ubax sbiijkaagu waa nice absolutely
erayadaasi waxa ay qayb ka yihiin barnaamijka cawayska washington ood goordhow dhegaysan doontaan qodobada kalean barnaamijka fiidnimo idinku hayno waxaa dhegaystayaal ka mid a barnaamijkii martida mikrofoonka iyo barnaamijkii xiisaha badnaa ee cawayska washington marka horese warkii caalamka
baarlamaanka soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ogolaaday in muddo toban cisho ah loo kordhiyo muddada ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarka uu kusoo dhammaystirayo golihiisa wasiirada codayntan ayaa waxa ay ka dambeysay dood uu maanta yeeshay baarlamaanka kadib markii uu khudbad u jeediyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk cumar cabdirashiid oo isagu hortegay golaha shacabka goordhoweyto ayay soo gabagabowday codayntii waxaana ogolaaday in ku siman boqolsodoniyo sagaal xildhibaan halka afartan iyo toddoba kale ay diideen iyadoo waa afartan iyo toddoba iyaguna ay diideen afarna ay ka aamuseen
wadaxaajoodka lagula jiro ururka daacish ee layskugu dayayo in lagu badbaadiyo nolosha warfidiyeen reer jabana iyo duuliyo u dhashay dalka urdun ayaa maantoo sabti ahayd sida muuqata meel adag maraya laba maalmood ayaa laga soo wareegay xilligii ay mintidiintu dalbadeen in la sii daayo maxbuusad reer ciraaqa oo urdun ku xidhan wasiirka arrimaha dibadda ee jaban yosuhidi nakayama ayaa jimcihii shalay sheegay isagoo ku sugan magaalada camaan ee dalka urdun inuu aad u adkaaday horumarkii laga sameynayey sii deynta duuliya mucaadal kasaasbi iyo weriya kenji goto kooxda isis ayaa ku hanjabtay inay dili doonto kasaasbi haddii urdun galabdhicii khamiistii ayna sii daynin sajida arrashawi oo dalka ciraaq u dhalatay mises rashawi ayaa dil ku xukuman kaalintii ay ku lahayd qaraxyo bambaano ay ku dhinteen kuwaasoo urdun ka dhacay sannadkii laba kun iyo shantii dalka urdun ayaa sheegay inuu sii deynayo miser rashawi marka uu ogaado in duuliyaheedii uu nool yahay oo keliya dalkaas ayaa sheegay inaanu weli wax caddayna ka haynin kooxda duuliyaha afduubka oo haysata dadka ku nool dalalka urdun iyo jabaan ayaa jimcihii waddooyinka isugu soo baxay iyagoo ku baaqayey in ragga la haysto la sii daayo wararka ka imaanaya koonfurta soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay deegaan dhinaca bariga ka xiga magaalada diinsoor dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen qarax xooggan oo ka dhacay goob tuulo ah oo deegaan ahaan uu ka taliyo ururka al-shabaab ilaa iyo haatan ma caddo sababta qaraxani inay yihiin duqeyn cirka ah iyo walxaha qarxa oo goobtaasi yaalay sidoo kalena ma caddo cidda wax ku noqotay iyo dadka lala beegsadayba wixii waray kusoo kordhana waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe idaacadayada wasiirka gaashaandhigga dalka ukrain ayaa sheegay in shan iyo toban askari ay ku dhinteen dagaaladii ugu dambeeyey ka dhacay bariga dalkaasi stephen baltorak ayaa sheegay in sidoo kale askari in sidoo kale ilaa soddon askari oo kale ay ku dhaawacmeen markii dagaalku dhex maray kooxaha mucaaradka iyo kuwa ruushku taageeraya dowladda mas-uuliyiinta dalka ukrain ayaa sheegay in sidoo kale ay dhinteen ilaa toddoba rayida kadib markii la duqeeyey magaaladaasi dad goobjooga ayaa sheegay in ciidamada ukrain iyo kooxaha mucaaradku ay isdhadabsadeen madaafiic xoog badan
habeen wanaagsan idilkiinba waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eed oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haddii aynu ku bilowno ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa maanta hortegay baarlamaanka soomaaliya isagoo ka codsaday in toban cisho dheeriya loogu daro si uu usoo dhammaystiro xukuumaddiisa muddadii hore codsigaasi kadib ayaa baarlamaanku cod aqlabiyadle ay ku ogolaadeen in muddadaasi loogu daro wariyaha iyaga muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa goobjoog ka ahaa warbixintan ayuuna halkaasi nooga soo diray kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamanka ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid loogu ogolaaday codsi uu soo gudbiyey baarlamanka oo ku aadan in toban casho loogu daro muddadii uu xukuumadda hor keeni lahaa golaha baarlamanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo baarlamanka ka hor hadlay ayaa sheegay in lagu jiro xaalad adag muddo saddex biloodna ay hakad ku jiraan adeegyadii bulshada waxaana uu ra-iisul wasaaruhu xusay inuu dhinaciisa sameeyey dadaal balse haddii ay jiraan dadka doodaya inaan lagala tashan dhismaha xukuumadda uu ka raaligelinayo waxaana xildhibaanada uu ka dalbaday in muddadii hore loogu daro toban casho si uu usoo dhammaystiro xukuumadda inta ka dhiman
maadaama wakhtigii haddaan soo marnay yani ay ahayd kulado iyo power shadingkii wakhti adag idinku waa ogsoontihiin waan ka xumahay waan ka raaligelinayaa wixii yani ka soo baxay maaragtay khilaafaad ama ama dadka aaminsan inaan tala lagagelin marka idinkoo mudan idinkoo sharaf leh waxaan codsiga kusoo gudbinayaa inaad wakhtigaas noo qadarisaan haddii ilaaha yidhaahdo wakhtiga waddanka mar ay waqsantihiin xaalad adag ayaa lagu jiraa xukuumad ilaa iyo lix bilood ilaa iyo saddex bilood waxaa laga yaabaa inaan soo shaqaynin adeegii bulshada iyo kulli amnigii ay xogaayo xakad galeen ayadoo intaasay jirto baan haddana waxaan isku dayayey in markasta xasilooni siyaasadeed wax keeni kara iyo xukuumad keeni karta inaan soo dhiso waxaan isku dayayey waxaa laiga horeeyey waan halkan soo galay oo hadda aniga siyaasaddii socotay qaybna kama ahayn kuwana dhex jirin runtii anigoo soo dhexgalay haddana waxaan u imid waxay ahayd bal wixii xasilooni siyaasadeed soo kordhigi kartaa inaan soo kordhiso waa garan karaa baarlamaanka yacni fakarkiisa iyo iyo dareenkiisa runtii anoo intaas tixgelinaya baan waxaan rabaa haddana xukuumadda wasiran aad tale ku leedihiin inaan soo gudbiyo haddii ilaa yidhaahdo inaana iga yeeshaan oo codsigaas idinkiiyo shaq soomaaliyeed intaasi kadib ayaa waxaa fadhiga baarlamanka hareeyey buuq iyo sawaxan ku aadan codsiga ra-iisul wasaaraha iyadoo xildhibaanada qaar ay ku celcelinayeen in codsiga ra-iisul wasaaraha aanu qayb ka ahayn ajandaha baarlamanka halka qaar kalena ay tilmaameen in ra-iisul wasaaruhu xaq u leeyahay inuu baarlamanka weydiisto muddo kororsi iyadoo ugu dambayntiina xildhibaanada loo ogolaaday inay arrintaasi ka doodaan xildhibaan cabdi cali oo ka mid ahaa mudanayaashii madasha ka hadlay ayaa doodiisa qaabkan u dhigay mudane guddoomiye waxaa maanta meeshaan aad ka samaysay ma ahan wax qurux badan ajende intaad noo qaybiso ajendaha wuxuu leeyahay iyo wixii kale oo howl ah haddii ra-iisul wasaaruhu uu rabo wax ka duwan wixii ku qornaa ajendaha inuu ka hadlo waxay ahayd qodobkaa inaa u dambaysiiso waxaa meeshaan ka muuqata maamulka baarlamaanka inaad ku dhex milanteen xukuumadda arrintaasna arrin qurxoon ma ahan arrin qurxoon ma ahan baarlamaanka sharaftiisa iyo kala jajabintiisayna ka shaqaynaysaa maalin walbana in shacabka loo sheego oo la yidhaahda xildhibaanadii ay wax ka socon waayeen xildhibaanadii afowda wada xaq ilaahay ma ahan shacabka soomaaliyeed iyo adduunka waxaan u sheegaynaa ajandihii shirka uu qaybiyey guddoonka oo yaalla in wixii ugu dambeeyey oo laga hadli lahaa mawduucaan ahayn lasoo dhex dhigo ujeeddadeeduna tahay baarlamaanka inay labalaba isu qabsadaan oo meeshaan ay fowda ka bilaabato arrintaa xaq ma ahan ajendahana inaad ka baxda ma ahayn ani waxaan qabaa xildhibaanadu inay tallaabo ka qaadaan ficilkaa uu sameeyey guddoonka dhinaca kale xildhibaan axmed ducaale geellaxaaf oo ka mid ahaa mudanayaashii baarlamanka ka hor hadlay ayaa ku teliyey in ra-iisul wasaaraha loo ogolaado muddo toban casho ah si uu xukuumadda u soo dhammaystiro mudane guddoomiye meeshaan waxaa ka muuqda maantay waa arrin dheeraad aad moodaa aniga aragtidayda waxay ila tahay oo tala oday ah inaad iga qaadataanna aan jeclahay xildhibaanow maantayta waxaa loo baahan yahay wakhti arrin karaysisa ay jirta arrintaa ganaysigaa sidii looga bixi lahaa in la aado oo keliya horta marka ugu horraysa xilku waa meerto war ninkii walaalayaala wasiir waayo barnaad helaysaa joog meel waad u jeedaanoo hadda safka ugu horreeya oo mucaaradkaa waa wasiiradii macquulna ma aha xilku waa meerto xilku waa meerto toban beri baa ra-iisul wasaaruhu naga codsaday sharciguna waa u bannaynayaa wax maantay idin kale oo laga baxaa ma jirto dooda kadib ayaa la galay shan iyo toban daqiiqo oo nasasho ah waxaana bilaabatay codayntii ku wajahnayd in ra-iisul wasaaraha loo ogolaado tobanka casho ama laga diido waxaana xildhibaanada oo u codaynaya safsaf ugu dambayntii natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamanka brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari natiijada waxay noqotay boqol iyo sagaashan ayaa fadhiya xildhibaano oo codaynaya waxaa waxaad waxaa diiday afartan iyo toddoba waxaa ka aamusay afar waxaa ogolaaday boqol iyo soddon iyo sagaal ra-iisul wasaaraha wuxuu leeyahay toban maalmood oo muddo ah shirkana waa xidhan si kastaba ha ahaatee toban casho kadib ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya looga fadhiyaa inuu baarlamanka hor keeno xukuumad dhammaystiran si ay mudanayaasha baarlamanka kalsoonida u siiyaan ama ay kala laabtaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad weli la socotaanna waa v o a washington haatanna waa markii aanu idiin soo jeedin jirnay barnaamijkii martida microfoonka waxaa inoo hayaa haaruun macruuf
toddobaadkan dadweynaha muqdisho waxaa markii ugu horraysay muddo afar iyo labaatan sana ah u suura gashay inay xilli habeen ah daawadaan ciyaarta kubadda kolayga mas-uuliyiintu waxay arrintan ku tilmaameen inay calaamad wanaagsan u tahay xaaladda nabadgelyo ee soo hagaagaysa iyo nolosha dib u soo laabanaysa haddaba marxaladaha kala duwan ee ay soo martay ciyaarta kubadda kolayga ee soomaaliya ayaa ah mawduuca barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaana marti iigu ah cabdulaahi nuur maxamed cadaani guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda kolayga waxaanan ugu horrayn weydiiyey goorta ay taariikh ahaan si weyn u hana qaaday ciyaarta kubadda kolayga ee soomaaliya xaaladda kubadda kolayga xilliga afka kacaanka oo uu dhashay ayay sarakac u bilowday toddobaatame iyadii markay ahayd ayaa waxaa waddanka noogu yimiday rag ka socday n b a da uu ka mid ahaa karim cabduljabaar iyo nin la oran jiray tobios oo tababaro siiyey dhalinyaro yar oo age ah oo iskuoliska grassrootka la yidhaahdo kasoo bilaabay heer degmooyinka oo dhan oo u tababaray markaas ayay sara kacday ciyaarta kubadda kolayga oo ay gaartay mustawo ay africa ka tilmaaman tahay waxaad ii sheegtaa marka kariim cabdijabaar imaatinkiisa kaalinta uu ku lahaa koru soo kaca kubadda kolayga kariim cabdijabaar wuxuu yimid wax kasoo horreeyey tobias oo dad tababaray kariim cabdijabaarna wuu yimiday koox kale intooda basketball dheelayso n b aha iyadana timiday kolkaas ayuu saraa kac aada u weyn kubadda kolayga soomaaliya ay gashay horta waa gartay kabacdi maxaa ku xigay guulihii ugu waaweynaa ee kubadda kolaygu ay gaadhay kadibna kacaankii wuxuu bilaabay in ciyaarihii gobolada la ciyaaro oo ay ka mid tahay kubadda kolayga oo goboladii iyo degmooyinkii iyo dugsiyadiiba ay tartamo u bilowdeen sarakac weyna ay ku gaartay kubadda kolayga soomaaliya horta sanadkii markuu ahaa kun sagaal boqol iyo siddeetankii jaamacadaha carabta ayaanu ka galnay kaalinta saddexaad all african gamiskana kaalinta saddexaad aan ka galnay isagana sanadakii koob iyo siddeetankii ciyaartooyda soomaaliya soo martayna ciyaartooy aan la koobi karin oo aada u qiimo badan ayaa ku jirtay oo haddii aan mirmir so dhammaantood ma wada hosi karo waxaa ka mid ahaa nin hadda aada u xanuunsan ee magaalada laascaanad ku xanuunsan oo la yidhaahdo axmed xashan wuxuu ka mid ahaa ciyaartooydii shanta jeenye la oran jiray ee ay ka mid ahaayeen siciid qorsheel iyo gees iyo cabdidheere iyo ay ka mid ahaayeen ayuu ka mid ahaa maxaa loogu bixiyey shanta jenyo shanta jeenye waxaa loogu bixiyey waxay kusoo beegmeen xilli ciyaarta kubadda kolayga naadiyada ay ciyaarayeen aanay kooxiba celin karin shantaa ciyaartooy oo kooxdii kahor timaadaba ay ka guulaystaan iyadoo kolkii dambe ay kusoo baxday koox iyadana dhalinyaro ah oo naadigii batroolka la oran jiray oo iyaguna ay u ciyaari jireen nin la yidhaahdo axmed muuse ardhaas bashiir sob iyagana taariikh weyn kuule kubadda koleyga soomaaliyeed ilaa ay dhallinyaradaasi ka soo baxaan koox loodisa ayaa la la-aa shanta jeenyo waktigaas waa gartay haddaynu waxyar ku laabanno bal shanta jeenyo mid mid iigu sheeg iyo ciyaaryahan kasta waxa uu ku ficnaa shanta jeenyo ciyaartooydii hadda waxaa maskaxdayda inta ay haysaan kuu sheegi karaa ee hadda waxaa kamid ahaa cabdidheere oo ahaa macalinkii markii dambe kooxda jeeyey macalinka u ahaa waxaa kamid ahaa nin gees la yidhaahdo oo hadda aanan sheegi karin dunida meesha uu ka joogo axmed xasan la yidhaahdo oo hadda aan kuu sheegay inuu ku xanuunsan yahay magaalada laasacaano waxaa kaloo kamid ahaa siciid qoorsheel oo hadda kamid a mas-uuliyi wasiiradii xukuumaddii hadda dhacday kamid ahaa waa gartay xilligaas marka guulaha ay gaadhay kubadda kolaygu tababaro caalami ah iyo tababaro caalamka iyo aqoon dibadda miyaa timid mise waxay ahayd waxaa dhan aqoon gudaha ah aqoon gudaha iyo mid dibadda ah way jireen macalimiin badan oo dalka timiday ayaa jireen oo maraykanka ka yimideen sida arduran oo national teamkeena macalin u noqday laftiisa iyo kuwo kalintood oo tababaro tababarayaal ka bixiya dalka oo yimiday oo hadda aanan magacyadooda kuu sheegi karin waxaanay ahayday kubadda kolayga mustawo aan la malayn karin ayay hal mar gaadhay ciyaaraha kuugu xusuusta badnaa ee maskaxdaada ka go-in maxaa ka mid ah waxaa kamid ahayd ciyaar national teamkeena iyo national teamka masar ay ku ciyaarayeen garoonka stadiya muqdisho ciyaartaasoo daqiiqadihii ugu dambeeyey aada la ysugu dhowaa laakiin marka ay saacaddu dhammaanaysay aan goolkii buusha annaga soomaali ahaan helnay taasna aan kaga reebnay zone five tartankeedii kooxdii dalka masar matalays sanadkee bay ahayd maxaad ka xasuusataa jawigii ciyaarta aada iyo aad waxay horta sanadku wuxuu ahaa kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sideedii waa kolkii uu soo dhowaa burburka dalka iyadoo halkaasi garsoorahayaasha ciyaartaasi maamulayeen ay garsoore ka ahaayeen garsoore kenyana iyo garsoore zambiana commissionerka ciyaartana uu ahaa nin masri ah ciyaartaasoo aada iyo aada u adkayd waxaa ciyaartaasi ciyaarayay ciyaartooy fara badan oo uu kamid ahaa mucjisadii kubadda kolayga soomaaliyeed cabdiqaadir xaaji daahir sheekha oo uu kamid ahaa hadda ninka ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga olombikada soomaaliyeed cumar cabdulqaadir baan rajab oo uu kamid ahaa abuukar shiino oo uu kamid ahaa cabdalla dheere oo uu kamid ahaa cabdixalwo ciyaartooydaasaan ka xasuustaa iyo awooddii ciyaareed ay ciyaarayeen iyo ninka la yidhaahdo madoobe oo aanan iloobi karin naftiisa kaalintuu ciyaartaas ku lahaa wa gartay ciyaartaasaa marka waxay nagu ahayd ciyaar aanan maskaxdeena ka go-in waqtiyadii u dambeeyey walow ay jiraan ciyaaro badan oo aanan ka tegi karin oo tii aan la dheelnay jaamacadda carabta oo ay axmed muuse iyo bashiir iyo qardhaasi ay ciyaarayeen iyada nafteedu ay taariikh weyn nagu leedahay tan kale ee haddana ahayday all african gameska kaalinta aan iyadana ka keenay oo aan la ilaabi karin oo ciyaartooy weyn oo muhiima iyagoo kuwaas kamid yihiin ay ciyaarayeen iyadana waa gartay waxaad ii sheegtaa marka dagaalkii sokeeye ayaa dhacay dowladdii way dhacday maxaa dhacay halkeey ku dambeysay kubaddi koleyga horta markuu burburku dhacayay national teamkeenu waxay jireen ciyaaro dibadda ayay ka qaybgelayeen iyaga oo dibadda ku maqan ayuu dalku ka qarxay dagaalkii sokeeye ee xukuumaddii gacaanka ahayd lagu ridayay ciyaartooyda qaarkeed waxay ku biireen dadkii xeryaha qaxootiga ee kenya galay qaarkoodna yurub iyo maraykanka ayay kala aadeen inta badanna yurub iyo maraykanka ayay galeen ciyaartooydii national teamkaas ka socotay waxaa soo noqotay oo aana gabdho iyo wiilal bay ahaayeen waxaa dalka kusoo noqotay oo hadda joogta haliyey soomaaliyeed oo kubadda kolayga taariikh ku leh oo gabar ah oo la yidhaahdo mulki nuur muudey oo dalka kusoo noqoto joogta ilaa haatan waxaa kaloo jirtay gabar kale oo la timiday iyada kadibna gabadhii dib ayay ka baxday waxaa la yimiday macalinkii gabdhaha macalinkii labaad u ahaa ee ajaaka oo dalka ku dhintay dagaalka sokeeye gudihiisa burburkii markaas ciyaarta kubadda kolayga usoo hoyday garoomadiina laga biliqaystay oo wax raada loosan reebin ayaa dhacday kadib saddex iyo sagaashankii allaha u naxariistee faarax weheliya cadow sindiko iyo allaha u naxariistee aadan xajiyo borowish ayaa waxay abaabuleen in ciriiradii isboorti ee kala duwanaa dib loo unko kolkaas ayaa garoomadii xaaqitaan lagu bilaabay iyadoo xilligaasina dalka joogeen ciidamadii huwanta unisom ahayd oo dunidoo dhan ka kala socotay oo soomaaliya usoo gurmatay oo lagu magacaabi jiray rister hope kolkaas ayaa dib loo yagleelay kubadii kolayga iyadoo laga bilaabay degmooyinka gobolka banaadir in laga ciyaaro kooxa laga soo xulo koox kale oo uu leeyahay nin qandarasla ka ahaa unisomta oo la oran jiray morrisna uu hal koox maalgeliyey tartankii ugu horreeyeyna sidaas degmooyinkaas iyo kooxdaas loogu qabtay garoonka hadda la yidhaahda wish stadium ee agtiisa loo jiro iyadoo isagoo markaasna uu guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda koleyga ahaa aadan xaaji yabaro wiish allah ha u naxariisto naxariista jirna allah ka waraabiye waa gartay marka n maxaan ku dhahdaa intaa wixii ka dambeeyey dabcan kacaa ku fara badan baad soo marteen Ee, maxaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyneed la kulanteen si aad u soo nooleysaan kubadda koleyga caqabadaha ugu waaweyn waxay ahaayeen kooxihii dalka ka jiri jiray waxay ku dhisnaayeen adeega wasaaradaha dawliga ah oo kooxaha waxaa maalgelin jiray wasaaradaha dowladda xog- dowladdii kacwaanka gudaheeda kadib waxaa dhacday in la waayo ilihii laga fangarayn lahaa naadiyadii iyo kooxihii dalka kolkaasna la la boobay sidii loogu heli lahaa dad wax haysta ee sida dunida kooxaha u leh ee ugu maalgeliya kooxaha dalka ka jira waxaana markaa bilaabay oo tusaale u noqday ninkii hadda aan kaaga sheegayey ee lagu magacaabi jiray moris ee waktigiina sabti jooga ayaa koox fangareeyey kadib shaksiyaad ka mid a shaksiyaadka soomaaliyeed ee ganacsiyada ku leh oo uu ka mid ahaa kambaniga taleefanada ee olympic telecom soomaaliya global oo kambani u ahaa isagana xawaalada iyo kooxda bu- booliiska oo markaas dib loo unkay iyo horseed oo dib loo unkay iyo kooxo kale oo shaksiyaad ay leeyihiin oo iyaga maalgeliyaan ayaa dib uga bilowday kuwaas ayaanaan waxaan ku bilownay in la ciyaarsiiyo maadaama aanan u heli karin in habeen la ciyaarsiiyo xilligii unisomta ayaan isku daynay in habeen la ciyaarsiiyo waxaanan helnay matoor matoorkiina in haddana habeennimona laka rartoona laka xado ayaa nagu dhacday horta kadib waxaan iska bilownay inaan galabtii iska ciyaarno oon bilowno afarta galabnimo ama tobanka saac galabnimo cid waliba sida ay u taqaano ciyaarta kubadda koleyga si aan lixda maqribno inta aan la gaarin u dhamayno cid walba meesha ay ugu hoyanaysa ay u hoyato ciyaaraha waxay ka mid yihiin waxyaabaha taageera bu- isdhexgalka bulshada waxayna suurogelisay dadkii labada gedi ee magaalada muqdisho ahaa inay usoo daawasatagaan garoomada lagu ciyaaraayo oo ay isu gudbaan taas ayayna gaarsiisay ilaa muddo inaan kusoo soconay kadibna waxaa dhacday in doorasho may lix iyo labaatankeedii lagu qabto magaalada muqdisho oo aan kula tartamo kadibna uu iiga tanasulay xilkaasi guddoomiyenimada sidaasna la igugu doortay guddoomiyihii xiriirka lix iyo labaatankii bishii may laba kun saddex iyo toban kadib waxaan xilliga afarta sane ee la doortay isku dayey inaan wax uun ka bedelo waxyaabihii horey u jiray isku daygaygii waxaan la tashtay xubnihii xiriirka soomaaliyeed ee kubadda koleyga waxaanan ka dhaadhiciyey in xilliga maalinta ah ciyaartooydeenna dibadaha aadaysa xitaa ay dhib ku tahay kulayl badan uu jiro si contribution aan isugu samayno nalal aan ku xidhanno walow magaalada ay nabadeedii wax badan iska soo bedeleen waxaad ii sheegtaa marka n sida aad ku go'aansateen in aad ka wareegtaan maalin ood habeen u wareegtaan waxaan go'aansanay xiriirka soomaaliyeed xubnihiisa gudaha jooga ayaa shir isugu yimi shirkiina waxaan ku go'aansanay in aan u jeedino naadiyada iyo kooxaha hadda jira inay nagala qayb qaataan contribution aan ugu bedelno ciyaarta kubadda koleyga in la ciyaaro habeen iyadoo codsiyo badan ay nooga yimaadeen taageerayaashii ciyaarta daawado oo yidhi ciyaartan ewelba oo- awalkii horeba waxaa la ciyaari jiray habeen xiriir ahaan waxaan idinka dalbanaynaa inaadna ciyaar no- noo ciyaarsiisiin habeen maadaama magaalada nabadeedu ay soo tarayso kadib xiriirka fadhigiisii waxaan ku go'aansanay inaan u yeerro naadiyada iyo kooxaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda koleyga idmaday in uu hawsha u wado kooxihii ayaan u bandhignay waxaanan iska caruurinay contribution aan ku samaynayno dhulka iyo baalayaasha aan ugu xirayno la- layrar qarashkaasi cid dowlada ama n g o oo wax ka bixisay ma jirto waxaa bixiyey xubnaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda koleyga iyo kooxaha iyo naadiyada ka jira dalka soomaaliya fekerkii ayay nala qaadeen waxaanan u bandhignay in aan ciyaaraha u wareejino iyadoo hadafkeena uu yahay in ciyaartooyda marka ay dunida tagto ay ku ciyaari doonaan meelo layr leh oo garoomo dadan ah ama habeenna la ciyaari doono oo layrar ay tegi doonaan si ayan ugu dhiftoon ama ay ugu noqon wax cusub in ciyaartooydayna ay ku baraktigarayso horeyna ay u jiri jirtay inay ku diyaar garoobi jireen ayaan waxaanu hadafkaas annagoo ka duulayna ayaan fikirkaas keennay kooxihii iyo naadiyadiina waynala qaateen waa gartay waxaad ii sheegtaa marka n goorta aad bilowdeen hadda in habeen la ciyaaro markaa nalalkii igu xirxiray waxaan samaynay tijaabo habeen ah oo aan laba kooxood tijaabinay oo ahay saddex iyo labaatankii bishan january laba kun iyo shan iyo tobanka annagoo iclaaminay inaan si rasmiya tartankii koobka koobabka ee jaraal daawud u furayno sagaal iyo labaatanka bisha january oo ku beegnayd habeennimadii jimcaha soo gelaysay ee haddana soo dhaaftay oo halkaas oo tartankii si rasmi ah loogu furay ciyaartii koowaadna lagu ciyaaray ayna wada ciyaareen kooxaha eegan iyo blasma ciyaartii labaadna waxay dhacday xalay toole oo ay wada ciyaareen kooxaha i l s iyo nation league waa gartay imise kooxood baa hadda jira oo kubadda kolayga ah wiilasha iyo dumarka xiriirka xiriirka soomaaliyeed ee kubadda kolayga hadda waxaa u diiwaan gashan oo shaqeeya oo fid ah kooxo ah saddex iyo toban kooxood oo wiilal ah iyo lix kooxood oo gabdho ah waa gartay waxaad ii sheegtaa sanadihii ugu dambeeyey markaad tababaranaysaan ama hirgelinta in habeenkii la ciyaaro waxyaabihii aad la kulanteen ama aad ka soo gudubteen tusaale ahaan waxaa jirtay in qarax lagu dilay madaxdii dacdadii noogu danayd sideedaba ciyaarta kubadda kolaygu ma laha barbardhac sanadkii dhaweyd horyaalkii markii la ciyaaraya gelinka dambe ayaa waktiga wuxuu nala gaaray in ay kooxihii dhibca ahaan barbaro noqdaan qoraxina uu madoobaaday labada kooxoo ciyaaraysana ay ahaayeen dekeda iyo heegan waxyaabaha dareenka weyn nagu dhiliyey ee kalifayna dareensiiyey inaan layd u baahannahay ayay ahayd ciyaartii si aan u dhammayna ayaan garan weynay waayo waa mugdi mugdi kuma ciyaari karno layd ma haysano ciyaartiina waa barbaro duruuftaas ayaana kaliftay inaan maalin kale kooxi labada kooxood saacad zaa'ida ugu darro oon ciyaarsiino maalintaas oo ciyaartu a idinku kaliftay inaad maalin kale ciyaartaan oo madow a idinku noqotay goormay ahayd taarikhdeeda ma xasuusataa a taariikhdu waxay ahayday bishii oktoobar ee sanadkii aanu kasoo gudubnay hadda markaad ugu dambeyn ku guulaysateen in ciyaari kubadda kolayga habeen la ciyaaro dareenkaagu siduu noqday aad iyo aad iyo aad ayuu dareenkayga u kacay kolkay ii suura xiriirkii aan guddoonka u ahay u suura gashay in ciyaartii ugu horreysay habeennimo inta la furo ay dhammaato aad iyo aad ayay ii farxagadgelisay waxaana leeyahay taariikhda qofka allah ayaa u hagaajiya ilaahaygii subxaana watacaala ayaan u mahad celinayaa ii suurageliyey afar iyo labaatan sano kadib in xiriir aan hogaaminayo uu suurageliyo in dib loo soo nooleeyo in la ciyaaro xilli habeena oo ay kooxihii soomaaliyeed ciyaaraan ciyaartooydoodii ay diyaargarowna ku sameeyaan kuna tababartaan waa gartay haddii aan wax yar dib ugu laabto qaraxii ka dhacay tiyaatirka ay ku dhinteen aada xaajiye barawiish iyo siciid mugaambo iyo dad kale oo aada u fara badan siduu idiin saameeyey xaqiiqdii hadalkaasi aada qaraxaasi waxaan la meel dhigna ma jiro aad ayuu noo saameeyey indhihii isboortiga aabbayaashii isboortiga qaar ka mid ahaan halkaas ku weynay oo uu ka mid yahay aadan xaajiye barawiish uu ka mid yahay mawliid macaani uu ka mid yahay siciid mugaambe ma iloobi karno caleeshoo dhan calooshaana xuraysa markaan soo xusuusano haddadaan kula hadlayo indhahayga ilma ka da-aya waa gartay marka maxaad seed rabtaan inaad dadkaas dhintay ciyaaraha isboortiga lugta weyn ku soo lahaa doorka weyn ka soo qaatay see rabtaan inaad ku xasuusataan xilligan xaqiiqatan waan bilownay oo haddaba garoonkan hadda kubadda kolayga lagu ciyaaro waxaan ugu magac daray aadan xajiye barowiish hadeeyada kalena haddii ilaah yidhaahdo meelo kalean ku xusi doonaa iyo taariikhyo kalean u yeeli doonaa haddii ilaah yidhaahdo waa gartay marka waxaad iga sheekaysaa ciyaartii habeenkii jimcihii la ciyaaray ee habeenkii markii laysku yimid dadka idin yimid intay la ekaayeen xamaasadu siday ahayd bad sawiryadan sawir iyadana iga sii xaqiiqdii horta habeenka ciyaarta waxaa noo furtay oo marti noo ahayd marwada madaxweynaha waxaa kaloo goobjoog ka ahaa mas-uul ka socday maamulka gobolka banaadir oo ka oo ahaa xob ku-xigeenka duqa arrimaha bulshada waxaa kaloo nala joogay xubno ka tirsan guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xiriirada waxaa nala joogay ciyaartooy legends soomaaliyeed oo dibadda iyo gudaha dalka ka kala yimiday waxaa joogay shacbi weyne aada u taageera ciyaaraha kubadda kolayga garoonkuna dhammaan waa uu buuxay waxaan gaaray inaan banaanka dadka ku hakino oon ku celino si ciyaarta dadka aanay isugu buuranin aada iyo aad aad iyo aad ayaa loo soo buuxiyey waana xusuus gaara ayayna noo leedahay filimadii iyo idaacadihii laga sii dayeyna inaad aragteen baan filayaa tartamo caalami ah ood hadda ka qayb gelaysaan ood isku diyaarinaysaan ma jiraan awoodiinu intay leegtahay alxamdulilah haddii ilaaha yidhaahdo way jiraan tartamo waxaan ka qayb geli doonaa tartamada jaamacadda carabta iyo kuwa afrikaba haddii ilaaha yidhaahdo bisha may ee nagu soo fool leh dalka burundi inay ka dhici doonaan aan filaynaa oo naloo soo gudbiyey ciyaaro under sixteen oo dhalinyaro lix iyo toban jirka ka yar ay ka qaybgalayaan diyaar garowoodana waa bilowna kooxdiina way noo xulan tahay waana tababarkan wuu u socdaa haddii ilaaha yidhaahdo ciyaartooy badan oo soomaaliyeed oo dibadjoog oo dibadjooga oo qurbajoogana way kasoo qaybgeli doonaan haddii ilaaha yidhaahdo
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaana toddobaadkan marti iigu ahaa cabdulaahi nuur maxamed cadaani guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda koleyga inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno nabadgelyo
haaruun macruuf aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi martida mikrofoonkana isaga ayaana la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan caweyska washington iyo sahre ciidlanuur
dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna caweyska washington oo caawa aad ku maqli doontaan qodobo aan filayo inay qaar ka midihi la yaab iyo u qaadan waa idinku noqon doonaan iyo dabcan suugaantii lafdhabarta u ahayd caawa iyo caweyska dhegaystayaal xaqiiqdii dhegihiinna kuma cusba in qof buka dhiig loo shugo qofkaasina uu caafimaado balse siday kula tahay haddii lagu yidhaa qof nool oo xanuunsanaya ayay saxarada bini'aadanku daawo u tahay ee fadlan taada ha la bakhaylin weliba waa lagaa iibsanayaa qiyaas ahaan maalintii konton doolar ayaa lagaa siisanaya haddii aanad arrintan oo kale hore u maqal caawaba ka bogo sheekadan oo si dhaba uga hirgashay dalka maraykanka sida uu soo daabacay wargeyska washington post ilaa hadda waxaa ku bogsaday saxarada dadka kumanaan qof oo xanuunsanayay faahfaahinta sheekada waxaanu dhaafayaa xuseen barre aadan oo haddaba stuudiyaha ila jooga waatay saar sheekadan waxaa soo qoray wargeyska caanka ee la yaqaanee la yidhahdo washington post urur ama hay-ad la yidhaahdo open biomi oo hay-adan dawli ahayna ayaa waxay soo bandhigtay qorshe cusub waan garta saynis yahanadu waxay ogaadeen in nooc ka mida bakteriyada bini aadanka caloosha kaga dhacda oo xanuun badan u keenta in lagu daweeyo isla saxrada biniaadanka waan garta marka si taasi ay u suurto gasho waa in dee saxradii la helo waa taa marka dadka si loogu dhiirigeliyo lacag baa la siiyaa waaba lagaa iibsanaya waa lagaa iibsanaya marka waxay noqonaysaa sanadkii ilaa saddex iyo toban kun oo dollar baad samaynaysa marka laisku celceliyo marka qaabka ay wax u qaadaan waxa weeyaan konton dollar baa lagaa siinaya maalintii marka waxaa lagu ogolyahay shan maalmood ayay xafiisku furan yahay shan maalmood baad geenaysaa waa garta haddaad maalin kasta maaragtay saxarootid weeyaan marka xaddiga lagaa rabaa intuu leegyahay maalintiibay kontonka dollar lagaa siisanaya inta ugu badanee dee qofka biniaadanku samayn karaa waa ilaa laba boqol oo gram waan garta ka badan dee ma suura gelaysa moogta marka labadaa boqolee garaam konton dollar baa lagaa siisanaya konton dollar baa lagaa siisanaya waan garta marka maalin walba waa inaad timaadid shanta cisho toddobaadkii waa inaad markaa ballantaa qaadid inaad imaan kartid dee maalin walba haa haddaan iman waayo maanta lacagtu kaa go-antay dee way kaa go-antay marka haddaad shanta cisho shaqaysatid oo maalintiiba konton qaatid toddobaadkii waxa weeyaan laba boqol iyo konton dollar sanadkiina waxay noqonaysaa saddex iyo toban kun oo dollar waan garta waxa hay-addu ilaa imika waxay ku daweysay ilaa laba kun oo qof waxaana loo kala diray ilaa boqol iyo shan iyo siddeetan dhakhtar oo ku yaala dalka maraykanka waan garta oo dadka xanuunka qaba ay ku dawoobeen waan garta marka sida loo farsamaynayo sidee la odhanayaa ma isagoo sidiisaasaa dadka lagu daweynayaa mise waa la habaynaya waa la habaynayaa inta la farsamaya marka dambe aada loo qaboojinaya galaasira waxaa lagu ridayaa qaboojiyayaasha halkaasaa lagu haynaya marka oo iyadoo dawo oo kale ah oo dee aan ur lahayn aan maaragtay dhibaato lahayn ayaa qofkii la siinaya waan garta waxaa taa ku dheer sahra shaqadu sahraysaa uma fududa haya dhibaato ayay leedahay maxaa ka mid ah waxaa dhibaatada leedahay waxaa ka mid ah imtixaan baa lagaa qaadayaa haya macnaha imtixaan kale maahe waxaa la baaraya shaybaadh shaybaadh baad soo maraysaa caafimaadkaagaa la baaraya aad u fara badan weliba waxaan isweydiinayayba ma magaaladaba laga gurto xalle waxaa suuli ku yaalla la iska gurto waxaa looga baahaya inuu maalin walba qof caagad yar ku soo qaado maya imtixaan baa la iska qaada waxaad maraysaa shaybaadhka waxaa la eegayaa hahaya xaaladaada caafimaad waxaa lala soconaya waxa aad cuntid waxaa lala soconayaa taariikhdaada caafimaad haya shaybaadhka inta lagu baaro maad garanaysaa may waxaa laga shaybaadhka wuxuu kaa qaadaya shan kun oo dollar ma jeebkayga mise iyagaa bixinaya anaa isdabaraya oo de markaa goormaa lacagtii soo celinay
dee maalin walbaad maaragtay geenaysa alaabta markaas hadda soo celinaysa waan gartay ma fahantay Mhm.
marka een, shan kun oo dollar weeyaan waa waa imtixaan aad u adag waa sh- baadhis daba dheer weeyaan oo mudday qaadataa waan gartay marka dad tiro yar boqolkiiba afar baa layidhi ayaa ku guulaysatay in dadkii maray imtixaankaas waan gartay marka kuwaasaa maaragtay calafkooda qaaday kuwaasaa aad suuq u leh oo saxaradooduna markaa ay lacag goynaysaa caafimaad bay leedahay haa.
xuseenow waxaa kaloo isweydiin leh Eh.
een dadkan xanuunsanaya ee lagu daweynayo saxarada bini'aadanka iyaga tooda haddii lagu daweeyo wax ma u taraysaa maya uma taraysa waa in qof caafimaad qaba la helo oo dib maaragtay saxarada lagu daweeyey marka dadkan inta badan waa bacteria waxaa ku dhaca antibiotic baa la siiyaa aha antibioticaasi haddii uu qofku caafimaadi waayo waxay noqonaysaa inuu joogto u qaato sax marka caafimaadkiisay wax yeelaysaa waan gartay sidaas daraaddeed waxay dhakhaatiirtu ogaadeen in saxaradu ay mar qura- mar qura daweyso islamarkaana dib dambe aanu xanuunkaas ugu soo noqon waan gartay marka inta daweyn karta qofkii qiyaas ma laga bixiyey ilan qofkii waa dhigan yidhi qiyaasta uu keeni karaa waa ilaa laba boqol oo garaam labadaa boqol oo garaam imise qof bay daweyn karaan maalintii sideese hawshaasi loo wadi karaa sahrow kontonka garaam waxaa loogu talagalay inay hal qof daweyso marka waan gartaa lab- eh, boqolka garaam waxaa loogu talagalay in laba qof daweyso boqol iyo kontonku saddex qof saasay u soconaysaa marka Eh, xuseenow marka waxyaabaha isweydiintani waxa weeyaan ma waxaa laga dhigayaa sida kaabsalka oo kale oo qolof kalea la gelinayaa oo gudihii haba kaga jirto saxaradii bini aadanku laakiin dushiibaa mag- muuqaal kale leh mise dadku way ogyihiin in la siinayo alaabtaasi way ogyihiin dadku waa loo sheegaa een, qofka waa waa la kala dooransiiya marka inuu xanuunkiisa iskaga adkaysto iyo inuu Ahaa.
dee qof kale saxaradiisa cuno marka kabsal baa laga dhigayaa sax ee, waxa weeyaan sida waa la qurxinayaa sidan een, kar- bahladan kartoonadan dawooyinka lagu soo rido oo kale Ahaa.
ayaa loo qalabaynaya dawo ahaan baa loo ekeysiinaya magac bay leedahay dawadaasi waan gartaa taasaa marka ay dadku cunaan waa lagula socodsiinaya weliba qofkii ku bogsada waxa lagu oranayaa een, feedbacka soo celi ha maya waxa lagu oranayaa saxaradii aad noo keentay waxaa ku bogsaday hebel hebel oo intaasoo sare xanuunsanayay waan gartaa marka nin- ninka hay-addan sameeyey waxaa la yidhahdaa mark smith Mhm, mark isagu wuxuu ku takhasusay waxaa la yidhaha microbiologyga waan waa gartaa nin haysta shahaadada b h d haya wuxuu yidhi ismaan lahayn maalintan b h d da qaadanayay Ha, he.
waxaad ka shaqayn doontaa saxaro ayaad intaad urursid aad dadka u diri doontaa
oo wax lala yaabo ha marka isaga laftiisa wuu ku qanacsanyay maadaama uu dad badan caawinayo oo caawinaya dad caafimaadkooda- welibana loo maara la'aa ha xuseenow een, la yaab ma leh horta oo waa mid ka mida waxyaabaha qashinsaarka bini'aadanka waxaynu aragnaa dad dhiig ku tabarucaya oo dhiigooda qof kala siinaya oo dhibaataysan kan waaba la iibsanayaabe Eh, sidoo kale de waxaynu aragnaa wadankan maraykanka iyo dunida een, horumartayba in la iskugu deeqo ama la kala iibsado een, waxyaabaha sameeya taranka bini'aadanka ay ragga iyo dumarkaba waxaase la yaab noqotay saxaradii oo la iibinayo lacag laga samaynayo waa cibaaro allah marka waa waa mucjisooyinka ilaahay in saxaradii dawo ay gasho markaa dee ilaahay qofkii xanuunkaa qabana caafiyo amiin allaha caafiya xuseen waa sida aad sheegtay waa hagaag dhegaystayaal bal haatana aynu eegno suugaanta iyo dhallinyarada haddii waayihii hore ammaanta gabdhaha loo adeegsan jiray quruxda deegaanka iyo weliba xoolaha hadda waxaad mooddaa aragtidaasi inay isbeddeshay gabdhaha yaryar ee soomaalida ee ku koray qurbaha amaba magaalooyinka waaweyn way adag tahay inay arkaan neef xoolo ah amaba deegaanka quruxdiisa laga sheekaynayo sidaasi daraaddeed haddii aad gabadh ku tidhaa timahaagu waxay u egyihiin saynta fardaha ama qurux waxaad u eeg tahay hal dhashay oo meel barwaaqo ah joogta xaqiiqdii inaad ammaantay u malayn mayso bal haddaba abwaan cabdilaahi xasan ganay oo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa dhowaanta soo saaray maanse uu ku tilmaamayo sida uu isku beddelay aragtida dadku imika quruxda ka haystaan cabdilaahi wuxuu sheegay in tiknolojiyadda casriga ahi dadka gelisay kalgacayl badan oo ay u arkaan inay yihiin wax qurux badan dhowaan ayaan waraysi la yeeshay waxaanu iiga warramay sidii maansadaasi ku dhalatay aad iyo aad baa umahadsan tahay sahraay waan dhowahay n n adiga idaacaddaba waan idiga mahadnaqaya fursadda ay siiseen inaan maansadan aan halkan ka baagiyo n mar baa waxaan sameeyey habeen anoo eh, samaynaya hees yar ayaa waxaa ku jirtay erayo waxaa ka wada buuxay af soomaaligeenii hore ah n waanaad og tahay oo n muxuu ahaa suugaantu waa weelka keydiya dhaqanka taariikhda iyo afka markaad suugaantaad kala soo baxaysa imka dad sidaa dib u raac maxay soomaalidu quruxda u taqaanay Een, markaad suugaantii dib ugu noqoto waxaad arkaysaa waxyaalaha quruxda u taqaanay hadday noqoto quruxdii muuqa waxaad arkaysaa qofkii oo ubax iyo geedo iyo in, eh, ballay mar- lagu ammaanayo hadday noqoto quruxdii dhaqanka waxaad arkaysaa qofkiiyo lagu ammaanayo laleeyahay ninkaas waa hayin hayinku waa awrka la rarto ee raryaqaanka ah marka in awr la isku ammaanaa waxay qiima qofkiibaa la qiimeynaya dhaqankiisa la qiimeynaya waxa la waa qof degan waa qof dulqaad badan marka dadku waxay qiimeeyaan ama waxay quruxda u yaqaanaan unbay isku ammaanaan marka waxaa ilayra kala duwanaatay maanta waxaynu quruxda u naqaano iyo berigaa waxaynu quruxda u naqaanay waa berigaa waxaynu quruxda u naqaanay geela iyo dee adhiga iyo dhirta iyo waxaas because nolosheena ay saameynaysa moogta Waan gartaa.
laakiin maanta waxyaalo kale ay dee nolosheena ku tiirsan tahay oo waxaa laga yaabaa inaad dhowrkii sano ugu dambeeyey hal neef oo xoolayaanku joogaan aad aragba laakiin maalin kasta aad computer isticmaashid oo telefoon aragtid oo ay teknolojiyada ku xidhnaatayba nolosheedin inta badan marka waxaan Waan ka gartay.
fikiray talow haddii laga bedelo ereyadaas horey naqaano qaar kale loo kuwan la isticmaalo maxaa soo bixi lahaa marka runtii waxaa soo baxay dee waxaan asooranso markaad si u eegto malaha suugaantay bay ceeb ku tahay oon macno badan yeelanayn dhan markaad ka eegtana qosob ah kolley ujeedadeeda ugu weynina waxaa ahayd un inaan qaawiyo bal erayadan isticmaalo bari ka maalin dee kuwa hadda dhashay waxay u noqon erayadoodii waaweynaa waa hagaag cabdilaahi bal aynu wada dhagaysanno maansadii screen touch oo dhammaystiran wuxuu yidhi cidlo lama ammaano gabdhaheenna ugubka ah geela iyo awrka iyo adhi miyiga jooga iyo coronkooda hilaac iyo olo laguma sheegee qurux waxaad u eegtay kombyuutar abal iyo ibaadhka oo kale application badanay qof ismaara inaad tahay dadka aanu sheegay say wallaahi adiguna mool furan aroorey ereboodkii loo afkaay eerbalaynta duushaay isbageeti maraq laay alfareere jiis laay aldhi caanihiisaay ubaxyada guduutee laga helay stoorkaay buluuberi udgooney abal iyo tufaaxay qare aad u weyney inanyaha garaybkaay oranj lagu qaboobay inan yaab labaatan muuqa iyo aragtida iskriin taj baa tahay garashiya aqoontana iphone-ka qaar iyo malaha fifs baa tahay informationkaagaa satellite-ka aado fikirka iyo odhaahda iyo helitaanka erayada google laga adeegtiyo internet yar baa tahay hadalka iyo aftahamaha mar idaacad baa tahay dusha laba ateen iyo baton iyo alaab kule marna aalad kale oo unugyada sirdoonka iyo f b i-du qaataan iskiinkaagu waa light steelkaagu waa wow speedkaagu waa fast smeelkaagu waa ubax speechkaagu waa nice absolutely cool iyo qof amaysinaata ana dhuudhku jeceloo dheydkaa rabaanahay mana ihi mid dhaamoo axmaqnimo dagaalka iyo ubadka iyo oorida afka inan ka laagiyo abiyuuska ma aqaan odayada gaboobee ssida qaatee isteer bagaska joogee aroortii kafeeg iyo isku cuno kiniinkee intay wada wareereen isku wada xanaaqe isaseegan kuma jiro kuwan aabbahood iyo ciddu soo inkaartee iska rida surwaalkee istriitka joogee iyagoo qalaafale isku haysta gaangee isku toogta suuqee geedaha afuufe aqliguure kuma jiro kuwa beerta aadee irbadda iyo siliijka iyo isku duro karaagee la iloobay kuma jiro mitidiinta aarmiga aakayga haystee afka duubta badankee aagaa kismaayo iyo laga helay afgooyo iyo colka abusubeyr- abusubayr iyo al-shabaabna kuma jiro adiguna udgoonay weligaa inkaari iyo indhahaagu meel daran isha weli kumay qaban maad arag kalaabyada aftarbaadhi maad tegin huuka baarna maad iman dhabalaba la dhuuqiyo afka shiishad maad gelin anna kula mid baane inuu xaalku allright iyo weli okey yahay ansarada su'aalaha iimailka soo geli
oo haddii awal horeba lagu heesay lagu mood macdaarada cadmeed macawistii tiilay maxaynu maanta u diidi haddii iphone iyo b m w gabdhaha lagu ammaano waa hagaag haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha waxaa toddobaadkan marti noogu ah abwaan maxamed axmed orshe oo isna ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waa mahadsantahay een, saxro een, aad iyo aad baan ku salaamaya marka ugu horeysa baabaaye Een, waxaan ku dhashay soomaaliya gaar ahaan gobolka bari magaalada qardho Een, iyada ayaan ku barbaaray dugsi dhexe iyo dugsi hoose iyo sare baan ka dhigtay xilliyadii burburkiina waxa weeye een, wax yar maaha inta kaleeto waxaan joogay qurbaha Een, khaasatan haba u badnaadeen carada cariga maraykanka iyo een, dalalka carabta sida imaaraadka sacuudiga yeman een, iyo me- meelahaas dhul badan baad soo Marka- jeexday orshe ee marka soomaaliya markii aad joogtay ma abwaan baad ahayd mise ee, markii aad qurbaha timid bilowday inaad ereyo samaysidoo heesaha aad halabuurtid
Een, aad iyo aad waa su-aal muhiima sahlay een, walaal waxa weye horta een, da ahaan markaas waa la iska yaraa oo hadda sida la joogo ama xilliga la kasoo wareegay intii burburka ahayd waqti badan baa kasoo wareegay Eh, bad laakiin een, waxaan ahaa kolley qof taaliiftu ay ku jirto oo example adeeraya ku roonyahay waxaan aada u jeclaa inaan heesaha iyo gabayada iyo wax walba aan dhegeysto waxyaalo adigu gabayo yaryar oo de dhalinyarada xilliga lasoo caamayo oo laisdhaafdhaafsado oo afriya iyo waxaas yara waa turtuuri jiray Waa waxaan kale oo dareemayay yani heesaha qaybtood heesaha aan ka helo oo kale inaan anigu bedelo oo markaas erayo gaara laxankii iyo een, eh, waxa waaye muusig iyo codka iyo wixii ku jira oo ku lahaa inaan erayo kaleto anigu u bedesho oo markaas jeebkayga aan magaraysa erayada ka sameeyo adaa isbeer baarkaaga lahaan jiray aada iyo aada marka waa waa waxay ahayd wax igu kolley yani aan dareemayo in aan qof wax samayn kara ahay waa tahay eh, tirigarayeyna waa tahay tallaabadii kuugu horreysay dhinaca hal abuurka goormaad qaaday
Een, tallaabadii iigu horeysay een, sahray waxaan qaaday kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii yani waxaan ka hadlayaa wax heesa oo ama gabaya oo recording noqday oo magaranaysaa ama la duubay ama een, yani la- iga gudbay aniga eh, samayntii aan sameeyey ka gudbay waxaa iigu horeysay sa- kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii Een, waxaan joogay markaas xilligaas isagaa dalka een, yeman waxaa ka mid ahaa marka heesahaas een, een, abuukar sayid cali jaajumow ayaa laxan ka saaray cod ahaanna weliba ku qabtay Een, heesahaas oo weliba qaybo ka mid ihi aniga si een, gaara ay ii khuseeyeen oo magaranaysaa yani xaalad aniga marka ee daraasada aan ku suganahay waa tahay M- ma la ma la duubay markaa heesahaasoo inta music loo tumay ma lagu luuqeeyey mise waxa waaye heesaha een, ilaa lix hees bay ahaayeen lixda heesba waa lagu luuqeeyey oo waxa codkii ugu horreeyey geliyey Een, abuukar sayid cali jaajumow saaxiibkay aad baan nagu salaamayaa Mhm.
Een, longi- longitan baa ugu dambeysay hadduu hawada iga maqlayo Mhm.
Een, marka heesihii ha- een, xilligaas ma jirin youtube-ka iyo waxaas iyo lama isticmaali jirin Waan Een, gartay.
waxaa marka uu sameeyey een, waxaan ku cd un baan bay bay ku jireen Waa tahay.
laakiin waxaa gadaal heesihii usoo cusboonaysiiyey markii aan halkan imid qayb ka mid a heese ka mid a Mhm.
Een, ninka la yidhaahdo alfanaan eh, mahad indha beero Een, heesta ladan la yidhaahdo oo oo uu qaadayo heestaas baa ka mid ahayd heesaha xilliga aan sameeyey Een, waxaa ka mid ahayd oo kaleto hees kaleto oo is- isla isagu soo saaray oo la yidhaahdo eh, dib u soo saaray yani een, oo sahra la yidhaahdo oo iyadana kulli hadda youtube-ka aad ka heli sahro waxay soo baxday een, hees ahaan oo dhan waxaan een, albalka geliyey Mhm.
een, xilligii two thousandkii laakiin xilliyada aan sameeyey baa nineteen nine eight iyo qaybtooda ay ahayd sida adulaha taasoo kaleeto Waa tahay.
waa markii ay safar aanu kala aadnay iyadana marka eh, si fiican baanu gartay eh, laakiin waa ku guulaysatay jacaylkaagii maasha allah bal hadda heesahaasi kadib markaynu intaa kusoo dhaafno heese kale oo cusub baad qaaday waxaa ka mid a heesta eh, la yidhaahdo hanasho oo iyadana iminka waqtiyadan dambe en, aad dhalinyaradu u jeceshahay heestaasina siday ku timi en, abwan orshe eh, heestaasi waxay ahayd yacni laba qof oo wiilka aanu saaxiibanahay oo gabar markaas isaguna jeclaa gabadhuna aan ka dareemayay inay jeceshahay een, camal baan waxa weeye ka soo qaaday habeen habeenada ka mid ah iyaga oo magaranaysaa wada socdo sameeyey heesta talataaliga oo gabadhuna ay qaybteeda ka jawaabayso wiilkuna uu ka jawaabayo oo ay leeyihiin yani een, nolosha aynu dhamaystirre magaranaysa haddii ilaahay kuu runyahay yani waan gartay een, een, waa tahay bal aynu wada dhegeysana markaa hodan iyo iskalaaji oo heestaasi qaadaya
haween tan kala bixin hablaha ka tilmaantay iyagu duuban aadan mudaba kumad raayayay midii hodan looga dhigay haybad qurux iyo wanaag lahayna gardamadee hirgeli hodane hirgeli hirgeli caashaqa golade hirgeli hodane hirgeli hirgeli caashaqa goladay midii hodan looga dhigay haybad qurux iyo wanaag lahayna gardamadee hirgeli hirgeli hirgeli hirgeli caashaqan golade hirgeli hodane hirgeli hirgeli caashaqan golade
Eh, dhinaca kale haddaynu eegno heesahaaga kale midaad noo soo qaban lahaydoo anigii dhegaystayaasha baanu cabaar ku nasanno Een, waxaan soo qaban lahaa een, een, hees ay wada qaadaan ninka la yidhaahdo dalmar iyo iyo iyo axmed rows oo la yidhaahdo iyadana een, dalxiis
dookhaygiye itaan doortay in dumar kala aynu dababgalno dalkii aan lahayn dhiqiil iyo carti iyo diridhabiyo xamaan daamiyo barbara markaysa tagnee deeqa inakeen aynu dababgalno dalkii aan lahayn dhiqiil iyo carti iyo diridhabiyo xamaandaamiyo barbara hargaysa tagnee deeqa inakeen
waan gartay abwaan orshe ee heesahaaga ayaan jeclay inaynu hore ugu sii soconno heesta hodan ay keligeed qaadaysa leedahay qudhayda Ee, wallaahi ee, saaray kolley een, dabcan bulshadu aad bay u jecel yihiin een, heesta qudhayda oo ay qaadayso oo hodan cabdiraxmaan fanaanadayda qaaliga waa salaamaya iyada iyo dalmar iyo raxmaba
heestaasi ay ku luuqaynayso fanaanadda hodan cabdiraxmaan ayaynu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna cawayska washington intaynu toddobaadka dambe kulmayno sidaas iyo nabadgelyo keli qalbiga nabaruugaya qaybka ha doortayo qiyaas qiyaas qiyaas miyadi ku jecel qadarinku haysaba qadirkaygu beeray anige qadirkaygu beeray anige kadoortayo qiyaas qiyaas qiyaas miyadi ku jecel qadarinku haysaba qadirkaygu beeray anige qadirkaygu beeray anige intaanay gelin qabriga ee aan loo qodin xabaal ee aanay gelin qabriga ee aan loo qodin xabaal qudhayda badbaadiyo macaano xabiibi qalbiyo waxii la qabo
heestaasi waxay gebagabo ahayd barnaamijkii xiisaha laha caweyska washington ay noo soo jeedinaysay sahra cilanuur aad bay u mahadsan tahay halkaad weli naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda v o a oo si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo laba boqol iyo sagaalka mitrban waana fiidnimo sabtiya maalintii ugu dambeysay bisha janawari sanadka laba kun iyo shan iyo tobanka saare cabdi axmed oo stuudiyaha igu weelisa aan ka codsada wararkii soomaaliya kuwoodii ugu door korona zaara mahadsanid maxamed wararka ka imaanaya koonfurta soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay deegaan dhinaca bari kaga beegan magaalada dinsoor dadka deegaankaasi ayaa waxa ay sheegeen inay maqleen qarax xoogan oo ka dhacay goob tuulo ah oo ay deegaan ahaan ka taliyaan ururka al-shabaab ilaa iyo haatan ma caddo sababta qaraxan in ay yihiin duqayn cirka ah iyo walxaha qarxa oo goobtaasi yaalay sidoo kalena ma jirto cid wax ku noqoto lasoo wariyey wixii wararee kusoo kordha goordhow waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga dambe ee soo socda dhinaca kalena baarlamaanka soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ogolaaday maanta in muddo toban cisho ah loo kordhiyo xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke si uu usoo dhammaystiro golihiisa wasiirada codayntan ayaa waxa ay ka dambeysay dood uu maanta yeeshay baarlamaanka kadib markii uu khudbad u jeediyey ra-iisul wasaaraha dowladda goordhow ayayna soo gabagabooday oo galabta ah kulankaasi baarlamaanku ay yeesheen iyadoo codayntuna ay ogolaadeen boqol soddon iyo sagaal xildhibaan in xukuumadda toban cisho loogu daro halka afartan iyo toddoba kalena ay diideen afarna ay ka aamuseen
aad iyo aad baad mahadsan tahay zahra kolley barnaamijyada ku saabsan siyaasadda soomaaliya iyo caalamkaba idaacadahayga soo socda ayay dadweynuhu si fiican uga bogaan doonaan iyada oo wariyayaasheeda ku sugan meelo kala duwan oo geeska afrika iyo caalamka intiisa kaleba ay noo soo gudbin doonaan wararkii ugu dambeeyey dadka aqoonta u lena dhinaca taxliilka amaba faallada aynu ka waraysan doonno halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington haatana dhinacii kaalimaha sugaanta
waa ka xunnahay codkaasi baxsan inaan idin dhammaystiri weyno dabcan idaacadaha soo socda ayaad kaga bogan doontaan nimco jaamaac iyo heeskaasi maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah sahre cabdi axmedna waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno dhegaystayaal nabadgelyo
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.